dad wax ka warantaa waxay yimid wafdi xukuumadda ka tirsan arrintiina bay doonayaan inay galaan golaha deegaanka ee saylac adiga lagugu doortay khilaaf ka dheliyey arrintaama ku guulaysatay xukuumaddu
xukuumaddu arrintaa way ku fashilantay waxay ku guulaysatayna ma jirto way yimaadeen nimanku wasiiradii waan kulanay shir baana dhex maray shirkii waxay noo sheegeen maayirnimadii hordho laga doortay iyo kalfadhiga iyo inuu si inuu sharci ahaa laakiin dee haddana ay iyagu rabaan inay arrintaa si kale u dhigaan oo sidee markaa
dee ay talkii hore ahaa ku daayaan laakiin oonan arrintan imika annaga nanu doorashada iyadan dhexda iyada ka dhacday dambe ee aniga maayarka lagu doortay ee ayay ay yidhahdeen waa sharci laakiin ay leeyihiin sharcinimada waa waa nagaa joojinay
annagaa joojinay bay idhaaheen aa
marka haddii ay bay yidhaaheen waa sharci sidee haddana u joojiyeen
gabadhii arrintaan garan weyne weeyaan arrintaa arrintaan fahmi weyne weeyaan nimankune wixii waa sharci sharci baad ku joogtiin si sharciga laydiin fadhiisiyey sharci arrinkiina si sharciga u dhacday haddana arrinkiini ma soconayo oo dowladdaa diidan bay dhahay
marka imika wayna ka soo noqdeen oo arrintu iyadoo sideedii hore waxba ka qaban bay wafdigii xukuumadda iska soo noqdeen ma waxay dhahay maayarkii hore maayarkii horea sharciya kii dambina sharci ma aha iyadoo xaaladu sila ka taagan tahay ayay naga yimaadeen marka arrintu halkeeduuna wax la xaliyey ma jiraan baad leedahay alxalima jirtaa ka weeyaan argeysaa kuga jooga imka hadda argeysaa kuga jooga waa gartay marka xildhibaano xidhan ma jiraan
xildhibaan baa xidhan markii ay meesha ka hadleen ayaa wasiirku meesha ka markuu hadlayay wasiirkan ayaa muxuu ahay arrimaha gudaha ku-xigeenka arrimaha gudaha markuu hadlayey ee arrinta sheegay si berina weliba yii aaway ciidamadii maariniska qaybtii booliiska nimankan ha laga saaro meeshuu
ay ciidanka xildhibaanaha yidhi waxaad meesha aad u melid buu yidhi haddaanu sharcigu shaqaynayn oo sharcigii baa laabshay dee wax shaqaynaya ma wax shaqaynaya ma jirto ku yidhi waa gartay
kadibakaasaa laysafdhaafay ay
saasaa lagu soo qaaday xildhibaanka oo lagu soo xidhay marka wuu xidhan yahay xildhibaankaasi wuu xidhan yahay ilaa imika xildhibaanka wuu xidhan yahay dee waa cabrin weey wuxuu ku xidhan sharci kuma xidhnaa sharci darru ku xidhan yahay waa cabrin weey magicii xildhibaanka
cabdikariim baa la dhemel buu ku wacday dhemel
waa gartay marka een, idinku horta marna ma isku dayda inaad wada hadashaan maadaama aad xildhibaanadii golaha deegaanka ee lasoo doortay aad wada haydeen bal arrinta inaad xal isla egtaan oo intaad isku timaadana wada hadashaan marna ma isku daydeen
waxaan waa laysugu dayay meesha shar waxaa si sharciya doorasho sharciya ka dhacday kii la doortayna inuu maayer noqdo kii laga helay inuu xilki tiriyin mooyaane wax kale oo lagu wada hadloo oo xalo la garaya ma jirinba